alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak calى nabiyina mxamed acuudu billahi min الshayطan الrajim bismi اllahi الraxman الraxiim ya ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuulih wاtaquu اllah in allaha samiicu caliim ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiyi walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbada acmaalukum wa antum laa tashcuruun suurat اlxujuraat suuraddii lagu magacaabay suurat اlxujuraat waa madaniya weeyaan madiine ayay ku soo degtay sheekha tafsiir kale qurdubi la yahda waa bilijmac ayuu yidhi waxaase culimo kale ay yidhaahdeen aayad baan ahayn oo yaa ayuha الnaasu inaa khalaqnaakum min dikrin wa unha wajacalnaakum shucuuba ilaa aayadda mooyaane iyona xadiid qaacido uu sheegaya ba iska qaateen oo ah wixii yaa ayuha الnaasu la yidhina waa maki wixii yaa ayuha aladiina aamanuu la yidhina waa madani waxaynu arki doonaa in sha allahu tacaala shan jeer bay aayo ee suuradda dhexdeeda ilaahay ku odhanayaa yaa ayuha aladiina aamanuu shan jeer marka shanta jeerba waxaa ka dambeeyaana dee ama waa amar waama waa nahyi mukhaaabu bihigaahi mukhaaabkuna waa muuminiinta shanta jeerba marka yaa ayuha nnaasu markii la yidhina dee muuminiintii waa ay soo geli kartaayo yaa ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min dakarin waa unha marka la yidhi wax dee muuminiintaba ku saabsan in dadka laga abuuray wax dhidig iyo wax lab oo qabaa'il laga dhigay iyo shucuub muuminiinta lafteeda taasi waa u socotaa marka wax lagu faquuqa maaha oo la yidhaahdo aayaddaasi markaa madani maaha marka waa madani insha allahu tacaala suuraddan markaa suurat ladaabna waa la yidhaahdaa suurat lakhlaaqna waa la yidhahdaa akhlaaq fara badan ayaa ku soo aroortay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku edbinayo dadka muuminiinta ah adabta ay kula dhaqmayaan maaragtay maca allaahi ay kula dhaqmayaan maca rasuulihi ay kula dhaqmayaan iyagoo ay iskula dhaqmayaan hadday muuminiin yihiin adabtaas ayaa ku taalla saa daraaddeed sababnuzuulka waxay idhahdeen culimmadu yacni carabtii nebiga calayhi salatu slam laga soo dhex saaray waxay ahayd dad iska reermiya oo adadag hadallo adadag iyo hadallo qalqalafsan oo naanaysana way isku odhan jireen saa daraaddeed baa laga nahiyey hadalladaa iyo waxyaabahaas oo maaragtay sida loo wada hadlayo ee islaamnimada iyo reer magaalnimadu ku jirto ayaa lagu edbinayaa ama rasuulka calayhi salatu salaam iyo alle u cuntanta in lagula maaragtay edabta lagula dhaqmo qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu yaa hooya baraarugaya ayuha aladiina kuwii aamanuu iimaanka lahaayow kuwii iimaanka laga helayow laa tuqadimuu ha hormarinina beyna yaday ilaahi alle labadiisa gacmood hortooda ha marinina iyo wa rasuulihi rasuulkiisa alle iyo rasuulkiisa ha ka horeynina oo ha ka hordhicina waataquu llaaha ilaahay ka baqa in allaha alle samiicun mid maqlaayo weeye wax alla wixii masmuucaad ah ee la yidhaahdo kii maqlaayo weeyaan caliimun kii og weeye masmuucaad iyo wax alla wixii la sameeyo iyo wixii la maqlabana kii og weeye oo macluum kastana alle kii og weeyaan waxay aayaddan ay ku soo degtay bay culimmadu leeyihiin oo dee saxeynkaba ku soo arooray iyo ta ka sii dambaysaba wefdi waxaa u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam min bani tamiim qolada reer banu tamiim la yidhaahdo ka mid ah ayaa rasuulka wefdi ahaan ugu yimi oo rirmiya odayaashoodii iyo shuyuukhdoodiina waa wateen odayaashii cuqaasha u ahaa ama sulaadiinta u ahaa markii mi la joogay jaahiligana waa ay wateen markaa nebigu calayhi salaatu salaam markay u yimaadeen baa abubakar baa waxa uu soo jeediyey o yidhi nebiga ku yidhi amir ilqacqaaca ibnu macbad amir ilqacqaaca ibna macbad ninka alqacqaac ibnu macbad laihahdo amiir uga dhig rasuul allah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii cuqaashii hore iyo salaadiintii hore shiikhulqabaa'ilkii hore kama kama eri jirin laakiin isagoo markuu soo islaamo halkiisuu oday ku ahaan jiray marka ninkaa uga dhig fa qaala cumaru radia allaahu canhu cumar baa isaguna yidhi labadoodaba allah ka raalli noqdee amir ilaqraca ibnu xaabis amir ilaqraca ibnu xaabis maye ninka la yahdo alaqrac ibnu xaabis ninkaa uga dhig abu bakr baa markaa yidhi radia allaahu canhu maa aradta ilaa khilaafii cumarow inaad khilaafatun baad doonaysaa qaala cumaru radia allaahu canhu maa aradtu khilaafaka khilaafkaaga dooni maayo ee dee waa ra'yi anna ila tahy markaa xoogaa fatamaarayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadradiisi iyo meeshuu joogay isagoo dee rasuulkiiba u fadhiya oo cid uun ka dhigi doonaa ayay xoogaa markaa hadalku ka taagtaagmay xataa irtafacad aswaatuhuma markaa waxaa soo degay labadaa aayadood baa soo degay ee inoogu horeysa markaa rabbi waxa uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muuminiinta ahaw laa tuqadimuu ha hormarinina ficilku waa qadama haddaba ficilkaa qadamaa saddex qowl baa ku jirta culammadu ay isugu khilaafeen saddexdubana waa iska maaragtay waa bannaan yihiin in la yidhaahdo macnaha qadama oo laazim aho bimacnaa taqadamo la macnaa wuu hor maray hortiisuu maray wuu ka horreeyey oo waxaa ka mid ah muqadimatljeish iyo ciidanka inta hordhacaaya ka horeysa iyo muqadimatulkitaabka aynu naahno iyo iyo in la yidhaahdo maya waa qadama oo waxa weeyaan mutacadi ah oo mafcuulkiina wuxuu noqonayaa laa tuqadimuu ha hormarinina hayan shay ha hormarinina markaa adigu qadama waxa weeyaan mutacadiya mafcuulkii waxaa loo gooyey unbay culimmada ay isku khilaafsan yihiin culamaa ulmacaani oo qaar waxay leeyihiin macnaha waxa weeyaan waa litacmiimi baa loo xatay mafcuulkii maxay noqonaysaa laa tuqadimuu ha hormarinina shay-an waxba ha hormarinina ama waxaaba loo xatay waxa la yidhaahdo ibaat liihbaat alficli lilfaacil in ficilka un la isbaatiyo oo mafcuulka aan maaragtay laba sheegayn oo dee wax la sheegaba ka badan yahay sida yuxyi wa yumiit oo kale yuxyi wa yumiit inaa naxnu nuxyi wa numiitu macnaha waxaanu noolaynaynaa wax alla wixii la nooleeyo waxaanu dilaynaa wax alla wixii la dilo waa ihbaat lficli lilfaacil waxa ay yidhaahdaan qolada macaanigu ama in la yidhaahdo mafcuulkii unbaa la gooyey oo mafcuul la garanayaabaa jire laa tuqadimuu shayan shayna ha hormarinina bayna yaday ilaahi alle hortiisa iyo warasuulihi shay ha horaysiinina oo idinku hala sii hordhicina sidaana yacni aahaarta noocaasina waa laga soo wariyey saxaabada in macnaha mafcuulkii la sheegi karo oo laa taquuluu khilaafa alkitaabi wa sunnati baa ibn cabaas laga soo wariyey laa taquuluu ha odhanina khilaafa alkitaabi wax kitaabka khilaafsan iyo wa sunnati ha odhanina qaar waxaa laga soo wariyey laa taftaatuu calaa rasuulillaahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahay arrimaha shareecada iyo arrimaha maamulka isagoo jooga ha u gacan dhaafina haddii kalena macnaha sunnadiisa uga dambeeya adigu ha ahaato qadama oo macnaa taqadamaa qirana waaba lagu akhriyey oo abu jacfar iyo ayaa waxay akhriyeen oo min tamaam alcashara ka mida laa tataqadamu marka taasi waxay sii adkeynaysaa ta maaragtay laazimka ficilka qadama in laazim laga keenay laa tuqadimu ha hormarinina bayna yaday illaahi wa rasuulihi macnuhu wuxuu u dhacayaa alleha ka hormarinina oo xukunkiisa intaan alle xukunkiisu iman ama rasuulku wax ka xukmin masalada ama wax ka odrhanin idinku waxa la soo hordhicinina sidii malaa'igta loo yidhi laa yasbiquunahu bilqowli wahum biamrihi yacmaluun oo macnaha yadeyga waxaa loo jeedaa iminka haddaad tidhahdo jalastu bayna yaday fulaanin jalastu waxaan fadhiistay bayna yaday fulaani hebel baan gacmihiisa dhex fadhiistay macnaheedu waxaa weeye halka ku beegan baan fadhiistay halkaa hortiisaan dee fadhiistay weyaan gacantan iyo gacanta dhexdoodaan fadhiistay loo fahmi maayo marka waxa weeyaan alle ha horkicinina oo alle iyo rasuulkiisa ha ka sii hordhicin oo ha iska sii shabkaxsanina oo ha sii soconina idinkoon kitaab iyo sunnatoonna u joojinayn ee kitaabka iyo sunnada iyo awaamirta alle iyo ammaanta rasuulkiisa ka dambeeya oo maaragtay caqligiinna waxa ku qiyaasanina oo halkan oo kale iyo waxaa laga qaataa qiyaasku inuu baatil yahay haddii uu naska khilaafo laa qiyaasa maca nas waxaa soo gelayaa markaa taqadumka wax alla wixii dee baatil oo dhan ee diintii lagu soo dirayo bidcadii noocyadeedii xaaraamayntii xalaalayntii wax alla wax kitaab iyo sunne aan looga haynin asal looga haynin oo layskaga dhaqmo oo diintii loo nisbeeyo wixii adduunyadu waa meesheeda e waxaas oo dhan baa soo gelaya oo laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuuli bay soo gelayaan inaan tabaaraka wa tacaala alle markaa iyo rasuulkiisa aan maxaanku idhaahdaaye looga horaynin ee diinta looga dambeeyo oo laga amar qaato aayaddu sidaa un bay inoo sheegaysaa laa tuqadimuu ha hormarinina hordhacinina bayna yaday illaahi alle iyo wa rasuulihi rasuulkiisa macnaha rasuulku dee waa muballiqiiye ilaahay umbaa tabaaraka wa tacaala ayuu muballiq ka yahay marka saasaa labadiiba laysugu ladhayaa wattaqu llaaha alle ka baqa si caamaba alle uga baqa ina allaha alle samiicun midkii waxa weeyaan maqal badan weeye oo wax alla wixii masmuucaadaba waa uu maqlayaa ahe culimmada waxay idhaahdaan samaaca ku soo arooray yacni qur-aanka ee alle xaggiisa loo tiiriyey saddex midun weeyaano inuu yahay samca tahdiidin hadduu yahay ilaahay waxa waa maqlayaa inuu tahdiid iyo goodi uga jeedo sida ilaahay baa uu yidhi tabaaraka wa tacaala laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu sidaas oo kale laqad samica allahu qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiiru wanaxnu aqniya kuwii waxaa ku qowlay hadda alla waa maqlayaa saa daraaddeed baa ay ilaahay sanaktubu maa qaaluu waqatlahum lambiya dee waa la qoraya markaa waa tahdiid taas waa samca tahdiidin samca taayiidna waa jiraayo markiu nebiy laahi muuse uu ku yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala inii ara inii asmacu wa ara inanii macakuma asmacu wa ara muuse iyo haaruuna waa idinla jiraayo waanan maqlayaa waana arkayaa waxa laydinku qaabilo taasina waa samca taayiidin weeyaan ka kalena waa samcu ixaadatin wa shumuulo ilaahay wax allaba waa maqlayaayo waxa weeyaan qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha iyo wixii la mida ilaahay markaa waa maqlayaayo samiciisu saas ayuuayuu u yahay caliimun waana ogyahay marka waxaa ku jira maaragtay tahdiid aad iyo aad u weyn iyo wax ka qofka muslimka ka cabsado ayaa samiicun caliim labadaa ismi alle ku jira ya waclamuu ana allaha yaclamu maa fii anfusikum faxdaruuh waclamuu ana allaha gafuurun xaliim ogaada ilaahay wax naftiinna xataa ku jira ee naftiinnu idinku sheekaynayso inuu maqlaayo ee iska ilaaliya faxdaruuh waqadimuu lianfusikum waاtaquu llaha waclamuu anakum mulaaquuhu waclamuu anakum mulaaquuhu wabashir اlmuuminiin waclamuu ana allaha yaxuulu bayna اlmari wa qalbihi waxa weeyaan kuwaasunbay la macno tahay marka nusuustaasi ayay la macno tahay ina allaha alle samiicun kii waxa weeyaan maqlayo weeyaan alla wixii la maqlaayo masmuucaada kii maqlayo caliimun kii og weeyaan oo cilmigiisuna uu waasic shaamila yahay weeyaan yaa ayuha aladiina aamanu marka aayadaha aayaddu way ka ballaadhan tahay intaas oo macaani fara badan iyo dee la kuroo yahay waxyaabo fara badan ayaa ku dhex jira laakiinse alabiibu yacrifu bilishaara yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti اnnabiyi walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacdin yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintow yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu iimaanka lahaayow laa tarfacuu kor ha u qaadanina kor ha u qaadinina aswaatakum socodkiina codkiinna kor ha u qaadinina aswaatakum codkiinna kor ha uga qaadinina fowqa sawti nebiyi nebiga codkiisa korkiisa codkiinu yuu ka dheeraanin codka nebiga calayhi salaatu wasalaam markii aa meel wada joogtaan ee aa hadlaysaan inta nebigu calayhi salatu wasalaam sawdkiisa gaadhsiiyey in ka sarraysa ha gaadhsiinina sawdkiina walaa tajharuu ha u dheeraynina lahu isaga rasuulka bilqowli hadalka kor ha ugu qaadinina oo markaad la hadlaysaan idinku ama aad la khidaabaysaanna kor hadalka koreeya oo qaylaah ha ugu ha ugu tiraabina walaa tajharuu ha ugu dhawaaqinina lahu isaga bilqowli hadalka ka jahri bacdikum macnaa jahran kor u qaadid oo ka jahri bacdikum barhkiin siduu kor ugu qaado hadalka markaa libacdin barhka kale markaa idinku isla hadlaysaan sidaa hadalka isugu dheeraysataan oo aa kor isugu qaylqaylisaan sidaa kor ha ugu qaadinina an taxbada khashyata an taxbada inay burto baqidaa ka baqaysaan kor ha ugu qaadinina an taxbada khashyata an taxbada inay burto acmaalukum camalkiinu inay buro oo nebigii aad dhibtaan oo nebigii ay hanaysataan oo maaragtay xaqirtaan oo markaas sidaasna camalkiinu ku bero baqdin aa ka baqaysaan koor ha u qaadinina wa antum xaal idinka oo laa tashcuruuna aydaan garanayn idinkoo aan garanayn annahu maaragtay arrintaasi muxbitun lilacmaal inuu camalka burinayo oo camalkiinu ku berayo sidaa ha yeelinina aayaddan waxaa iyana ka hadlaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam adabtii loogu loola dhaqmeeyey xadradiisii daahirka ahayd marka la joogo lala fadhiyo in kor loo qaado codka oo cod codkiisa ka sarreeya haddee meeshuu xadradii nebiga weeye calayhi salaatu wasalaam nebigii baa jooga sharaf iyo deganaan iyo waqaar bay isaga baahan tahay nebigana tacdiim ayuu u baahan yahay iyo ixtiraam oo suuraة اlfatx hadda ayaanti markaynu aan maraynay laba tafsiir aynu kusoo marnay ee lituuminuu biاllahi warasuulihi watucaziruuhu watuwaqiruuhu watusabixuu bukratan waasila labadii tafsiir yaa nala joogay maalinta yaa sheegaya labadii tafsiir halkaan ku sheego waad sheegaysaa haye waxaan sheego doonay ninka la sheego haye sheek in la yidhahdo watucaziruuhu inaad nebiga maaragtay aad taageertaan oo nebiga aad maaragtay weynaysaan ha waxaynu soo marnay damaa'irta in dhinac loo wada wado oo la ihdo watucaziruuhu inaa alle uhiilisaan oo diintiisa uhiilisaan watuwaqiruhu inaa weynaysaan watusabixuhu laa shaka iyadu waxa wey tasbiixdu alla unbay u socotaa iyo in la yidhaahdo meesha saddex xaq baa yaallo lituuminuu billaahi wa rasuulihi wa xaq mushtaraga oo ilaah iyo rasuulkiisaba waa la rumaynayaa watucaziruuhu watuwaqiruuhuna nebiga u taallaayo nebigaa la ixtiraamaya oo la tacdiiminaya oo la ijlaalinaya oo la weyneynaya watusabixuhu tasbiixda ama tukasho ha haato ama tasbiixdii kale ha haatee taasna alle ayaa maaratay xaq u leh oo xaq isaga u gaara marka xaq mushtaraga iyo xaq mid walba gaar u leeyahay ayaa lagu sheegay aayadda marka saas oo kale aayaddanna nebiga calayhi salaatu wasalaam ixtiraam iyo tawqiir iyo tacdiimin iyo weyneyn ayuu xaq u leeyahay dadkii dee acraabta ahaana inay maaragtay nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa laga yaabaa inay iskaga gafaan oo yidhaahdeen ya muxamed muxamedna dee qur-aanka kuma soo aroorinba iyadoo ilaahay nide uu u nideynayo nebigiisa calayhi isalaatu wasalaam ayuha nebiyu iyo ayuha rasuulu iyo ayaa markaa dee taalla saddex jeer oo magaciisa lagu sheegay waa mar khabar kale oo muxamedun rasuullah aan soo maraynay iyo wamaa nuzila calaa muxamedin iyo wamaa maxadun ilaa rasuul iyo dee kuwaasi waa khabar kale oo ku saabsan oo isaga iyago laftooda ammaan xambaarsan weeyaan marka yaa ayuha aladiina kuwii iimaanka lahaayo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka lahaayow laa tarfacuu kor ha u qaadinina aswaatakum codkiina kor ha u qaadanina oo kor ha uga qaadanina fowqa sawti nebiyi codka nebiga waa markaa wada joogtaan inta nebigu gaadhsiiyo codkiisa in ka sarraysa idinku ha gaadhsiinina walaa tajharuu ha u dhawaaqina lahu nebiga calayhi salaatu wasalaam bilqowli hadalka ha ugu dhawaaqinan oo hadalka kor ha ugu qaadinina jahran kor u qaadid oo ka jahri bacdikum idinka barhkiin markaa isu dhawaaqaysaan libacdin barhka kale u dhawaaqaysaan markaa lafteedana hadal hoose oo dee debicsan dee ugu dhawaaqa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam saasaa marka dambe saxaabada lagu ammaani doonaa aayadda dambe ay noo sheegaysa markaa saxaabigii la odhan jiray thaabit ibnu qays oo khudabadii nebigana ka mid ah calayh الsalaatu wasalaam markaa nebiga wafdi u yimaado badani wafdigu waxay wataa nin madaxa iyo nin shaacir oo gabayaaya iyo nin khudbadyahana oo isaguna afmishaar ahoo khudbadeeya markaa isaguna nebiguna wuxuu usoo saari jiray dee labadaa laba la mid usoo saari jiray shucarana waa u joogtay khaiibna waa u joogay khudabana waa u joogtay markaa thaabit ibnu qays khudabadii nebigu ka mid ahaa oo cod weynoo jahwari ah ayuu lahaa waanu xoogaa waxaana iskaga sugnaa saman dhega culays baa ku jiray qofka dhagaha culusna hadi jeer markuu hadlaya idinka arkayo waxa caado u leeyahy inuu codka kor u qaado u caado u leeyahy markaa codku kor u qaadi jiray marka aayaddani soo degtay ayuu markaa cararayo gurigii buu galayba dabadeedna meel buu ka ooyey gurigiisu xidhado waa ooyeyo waa kaa markaas markii nebigu calayh salaatu salaam uu tegey ayuu cid u diray waa la doonay maxaa kugu dhacay thaabitow wuxuu yidhi waxa weeyaan anigu waxaana nin sayt ah oo maaragtay cod dheer baan ahay nebiga codkan kor ugu qaadi jiray waxa weeyaan xabita camali wa ana min ahli naar camalkaygii waa beri haddii camalkaygu berina dee ahlunaarkan ka mid ah nebiga calayh salaatu wasalaam waa loogu yeedho mayhid adigu ahlunaar ahlujanna ayaa tahay ayuu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam amaa tardaa an taciisha xamiidan wa tamuuta shahiidan watadkhul aljannata xadiiska imaam axmed weriye miyaanad raalli ka ahayn inaad adigoo maaratay xamiid ahoo maxmuud ahoo fiican inaad noolaato oo shahaadana ku dhimato shahaado qaadato oo jidka ilaahay lagugu dilo dabeedna jannadana aad gasho deedna dagaalkii yamaama ee musalimatlkadaab waati lagu dili jiray marka sidaas haddii kadib markaa saxaabada edabtaasay qaadato cumar binu khadaabi radia allaahu canhu ilaa nebigu uu yidhaahdo iigu celi maxaa tidhi oo istifhaam uu ula yimaado hadalkiisa ma maqli jirin hadalka cumar lama maqli jirin nebigu ma maqli jirin hoos baa maaragtay ay u hadli jireen oo ixtiraami jireen marka huduuga iyo waqaarka iyo ubuhadaas iyo xadradii nebiga ayaa u qalanta laakiin shaqada reer miiga iyo qofba qofka codkiisa ka sarraysiinayo xanjarada nin walba maaragtay uu doobinayo hadalka markuu odhanayo reer miiga waa isu doobiyaan ma ogtahay taas xadrada nebiga uma habboona sidaa daraaddeed marka wafdiga hadda kadib yimaado waxaa loo diri jiray cid baa loo diri jiray ciddaasaa soo beri jirtay siday nebiga u salaami lahaayeen nebiga u qaabili lahaayeen sal allahu alay wasalam siday nebiga ula hadli lahaayeen siday u salaami lahaayeen hadalkooda adabtaa la soo beri jiray iyagoo edabsanoo habaysan bay markaa nebiga u iman jireenoo ay markaa nebiga calayh salaatu wasalaam u qaabili jiray an taxbada acmaalukum camalkiinu inuu buro an taxbada in mafcuul liajli laga dhigo iyo min baabi xadfi mudaaf in laga dhigo oo karaahata an taxbada ama khashyata an taxbada labadaba culummadu way idhaahdeen midna nahyigu u noqonaya midna manhigu u noqonaya waxba tacamuq ah hoose ha sii geline waxa weeyaan lian taxbada acmaalukum khashyata an taxbada acmaalukum camalkiinu inuu buro baqitaana ka baqaysaan arrintaa ha u samaynina halkan waxaa laga qaadanayaa camalku dee inuu ku buro kufriga wuu ku burayaa waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii la dhibo oo adiya loo geysto ama la istihaaneeyo oo ihaano lagu sameeyo nebiga ama hadallo aan laaqi ahayn lagu yidhaahdo dee waa lagu gaaloobayaa saa daraadeed xubuud kulliga imanayo oo camalkiisi waa wada burayaa qofkii ya camalkiisi waa u burayaa marka waxay idhahdeen waa marka waxa weeyaan rafcu sawtka iyo jahriga keenaya nebiga inuu dhibsado oo nebigii la dhibo calayh isalaatu wasalaam oo ku dhibaatoodo ka xubuudka keenayaa kaa weeyaan hadhowse haddii uu ka toobad keeno dee toobadiisii ilaahay waa aqbalayaa qofku markuu ogaado inuu gefeeyey hadduu ka toobad keeno toobadiisii waa ayaa aqbalaya haddaba waa haddaba qofkii markii nebigu wafaaday calayhi salaatu wasalaam nebiga dhiba ee nebiga caaya xabita camaluhu ka camalkiis waa buri man saba rasuula sal allahu alay wasalam faqad kafara rasuulka ninkii caayaa waa gaaloobey wa xabita camaluhu camalkiisina waa uu buray waa uu buray culimmadu waxay isku hayaan toobadiisa uu toobad keeno m ma ka aqbalaynaayo dilka ma laga daynaya mise ila ila dil baa saaran waa la dilaya culimmada qaar waxay leeyihiin maya waa la dilaya ilowba ilow hadduuse baain ahaan u toobad keenay toobadiisaas hadhow bay anfici doontaa innaguna lafteenna waa ka aqbalaynaayoo waa lagu tukanayaayoo xabaalaha muslimiinta lagu aasayaaoo waka laakiin xadka laga dayn maaye waa la xadayaa ilaa nebigii alay sala slam cafin lahaa ma jooge culamada qaarna waxay lahayn maya waxa weye hadduu toobad keeno toobadda ha laga aqbalo laakiin inuu gaaloobay wa iska cadda dee maantana dadka dhaqankiisa gaalnimadooda meesha ka gaadhay dadka muslimiintu dhaleen ee halkaa wada maraya waxaas aya tuuraha lahaa waad wada maqlaysaa idma waa taqaani dhallinyaradu iyaga iga dhallinyarada kale iga dhexgal badan markaa nasal llaha salaamata walcaafiya ilaahay waa dul badan yahay an taxbadaa ee khashyata an taxbadaa inay burto acmaalukum camalkiinu inuu buro waxa weeyaan baqitaana ka baqaysaan sidaa ha u samayninoo codka koru ha u qaadinina waxaa laga yaaba nebiga inaad ku qaldantaan oo dhib idinka soo gaadho walxaalu antum idinku laa tashcuruuna aydan garanaynin inuu waxa aad samaynaysaan muxbitun lilcamal yahay marka qofku isagoo aan ogeyn baa laga yaaba camalkiisu inuu buro qaala lahu tacaala ina aladiina kuwii yaquduuna hoos u dhigaayey aswaatahum codkooda hoosaysiinayey oo codka raaricinayey cinda rasuulilaahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka agtiisa kuwa codkooda hoosu dhigaya oo si edeble ula hadlaya ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye ulaa'ika ishaaradu waxay u noqonaysaa ismu mawsuulka ee hadda la soo sheegay marka waa la garanaya ishaaradaas yani bucdi sharaf sharaftooda aada u sarrayso oo mansiladooda ayaa kor loo qaadaya saa daraaddeed ba sidii baciidka loo ishaaray ulaa'ika kuwaa sare sare sare ee ragga la yaabka ee ragga fiican ahay aladiina kuwii khabar ka dhig aladiina kuwii weeyaan imtaxana allaahu alle uu waasiciyey quluubahum qalbigooda uu waasiciyey litaqwaa taqwada uu waasiciyey ama aladiina kuwii weeye imtaxana allaahu ilaahay uu saafi yeelay ey akhlasahaa uu saafi yeelay allaahu alle quluubahum ey akhlasahaa uu khaaliska ka dhigtay ee qalbigooda ilahay doortay litaqwa xaal taqwada ay u sugan yihiin oo imtixaanadani culamada qaar waxay leeyihiin imtixaano dahaba bay laga keenay qaar oo dahabkii baa maaragtay la safeeyey oo inta dabka la saaray baa khabadkii kii ahaa iyo kii kale ibriis yaa la kala saaray kii saafiga ahaa iyo maya waxay leeyihiin maxantu waxaa laga keenay maxantu aladiima maxantu aladiima haraggii baan kala bixiyey maxantu aladiima haraggii baan kala bixiyey marka haraggii baan kala bixiyey waxay noqonaysaa wasactuhu haraggii ayaan ballaadhiyey oo kala waasiciyey maqaarka dee marka saa loo kala waasinaya haragga la dhisaya waa la garanaya marka ulaaika kuwaasi aladiina kuwa weeyaan imtixana allahu alla u waasiciyey quluubahum qalbigooda u waasiciyey litaqwa alla ka cabsiga waasiciyey oo almuhim ilaahay baa jirrabay quluubtooda oo khaalis yeeshay oo waasiciyey oo taqwo inay ka daahirto oo ka muuqato ayuu ilaahay subxaana wa tacaala marka aahaarteedana waa ka muuqatay oo taqweed waa ka muuqatay taqwada muuqatayna waxaa ka mid a codkaasi ay hoos u dhigaayaan baa ka mid ah lahum iyaga ayuu usugnaaday makfiratun dembi dhaaf ayaa usugnaatay iyo waajrun ajar ajarka oo cadiimun weyn ina aladiina kuwii yaquduuna reebaayey oo raaricinayey hoos u dhigayey aswaatahum codadkooda cinda rasuuli illaahi rasuulka alle agtiisa marka jumlada dambe ayaa khabarkii noqonaysa ee ulaaika haddana mabtadayso ulaaika kuwaasi aladiina kuwii weeyaan imtixana allahu alla uu ballaadhiyey quluubahum qalbigooda ama uu tababaray oo ikhtibaariyey oo imtixaanay qalbigooda u tababaray taqwada ama uu u ballaariyey ama u khaalis yeelay oo u saafi yeelay litaqwa taqwada ama xaal qulubtu taqwada ay u sugan tahay lahum makfiratun makfira ayay leeyihiin dembi dhaaf ayay leeyihiin wa ajrun iyo abaal bay leeyihiin abaalka oo cadiimun aad iyo aad u weyn ina aladiina yunaaduunaka min waraa'i اlxujuraati akaruhum laa yacqiluun ina aladiina kuwii yunaaduunaka kuu dhawaaqayay nebi allow kuu yeedhayey min waraa'i اlxujuraati qolalka ee debadooda kaaga yeedhayey qolalka bannaanka qolalkaaga qolalkii haweenkaaga bannaankooda ama debadooda kaaga yeedhayey iyagoo debadda jooga kuwa iyaga ahi agaruhum badankoodu laa yacqiluuna caqli ma leh wax garan maayaan macnaha dad iskaa wax magarata ahoo yacni xaaladaada iyo weynaan weynayntaada iyo iyo iyo ixtiraamkaaga dad wax magarato ka aweeye dhinaca haddii dunya addunyada xarfaan baa ku ahaadeen waa wax magarato caqli male badan ina aladiina kuwii yunaaduunaka kuu yeedhaayey ee yadcuunaka min waraa'i ay min khaariji اlxujuraat xujuraadka bannaankeeda marka waraagu min almuwaaraati baa laga soo qaato oo waa wixii aanaad arkaynin ama ha kaa dambeeyo ama ha kaa horeeye saas daraaddeed haddii ay xagga masaajidka ka yeedheen oo waxa weeyaan masaajidka ay ku jireen qudaan bay noqonaysaa inay xagga hore ka yeedhayeen hadday xagga dambe qolalka xagga dambe iska soo taagane debadda ahna iyana waraa un bay noqonaysaa kollayba khaarij ulxujuraat bay ka yeedhayeen xujradu waa meeshan lasoo weegaaray jamcu xujratin wahiya alqidcatu min alardi almaxjuura waa dhulka lasoo weeraarayee aan la geri karin gidaarka lagu soo wareejiyey baa xujro la yahda waa maxjuuro wey waa dhul maxjuuro ah marka xujuraad badana haddii la yidhaahdana waxaa laga cabiraa qolalka hoose ee dhulka ku yaalla garoonka ku yaalla kuwa sare ee dabaqyadaana urufaad baa lahahdaa urfatun urufaad hadday dabaq tahay sabab nusuul baa jira bay culimmadu yidhaahdeenoo wafdigaasu markay yimaadeen wafdu banu tamiim ayaa ay nebiga calayh salaat slaam markuu qayluuladii galay ee salaaddii duhurtikooda qayluushanayay sigoo gurigiisi ku jiraa bay xagga ama xagga hore ama xagga dambe iyo qolalka ka soo istaageen markaase ilaahay yaa muxamed ukhruj ilayna noo soo bax mid ka mida wuxuu yihi faina madxana zaynun wadamana shaynun annaga haddaan ku ammaano oo aan war wanaagsan kaa geyno oo aan anagu kula jirno oo dadka war wanaagsan kaaga sheegno arrintaasi waxay ku tahay guul iyo qurux haddaanu war xun kaa geyno cayno oo brobagando kaa fidinina shayun bay tahay oo waa cay iyo dhib bay ku geysanaysa ee bal noo soo bax hana fudaydsanni sida soomaalidu tidhaahdo yaanaan kula marya cawcawlaanin waa reermihii moogta markaasaa nebigu yii calayhi salaatu wasalaam daaka allaahu kaasi waa alle oo waxa weeyaan ka ammaantiisa iyo caydiisa ay hoos iyo kor ku dhigaysaa waa alle idinka maaha reerbaadyaha iska yimi baa tihin culimmadu waxay ku sheegaan inuu maaragtay nin khaasa ayay magac dhabaan aqracin maxaabis oo kale laakiin sanadkaasu ma ansixin culimmadu leeyihiin sanadadaasu ma ansixin laakiin qaala rajulun minhum sanadkaasaa ugu ladan oo alimaam ibnu kaiir fi lbidaaya wanihaaya uu ku taxsiinaya u leeyahay sanadkaasi waa sanad wanaagsan oo xasan ah ka odhanaya nin ka mida baa sidaa yidhi lakiin in la tacyiino ilaa fulan binu fulan baa sidaa yidhi taasi waxoogaa ma ansixin baa leeyihin culamadu yunaaduunaka kuu yeedhaya kuwa kuu yeedhaya min waraa'i alxujuraati qolalka xaasaskaaga debadooda kaaga yeedhaya marka ama kulligood miyay wada dhawaaqayeen mise midunbaa u hadlaayey haddii midu u hadlaayo dee ay isku raacsan yihiin waa isla sidii waa loo tiirin karaa ficilka yunaaduunaka waa la odhan karaa haddiiba ay isqaybiyeen xujuraadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam midba uu qol isdaba taagay oo ka qayliyeyna iyana sidaa waa loo odhan karaayo yunaaduunaka waa loo odhan karaa ina aladiina kuwii yunaaduunaka kaaga yeedhaya min waraa'i alxujuraati xujuraadka bannaankooda akaruhum badankoodu laa yacqiluuna caqli maleh caqli badanoo ma leho nebiga calayhi salaatu slam inta kale ummadda waa u fadhiyey waa la joogay mar uunu dantiisa ku mashquulsan yahay ama uu yaro qayluushanayo ama muraaduu leeyahay guriga ka qabsanayo ayuunbuu dee ka gelayaa guriga gelaya ee markaa markaa inay sugaan ayay arrintu ahayd qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi walow annahum haddii iyagu sabaruu ay sabri lahaayeen haddii ay sabraan xataa takhruja ilaa aada u soo baxdo ilayhim xaggooda iyaga aada u soo baxday intaaad uga soo baxayso lakaana kaa iyaa khayran khayr u ahaan lahaa lahum iyaga wallaahu gafuuru raxiim ilahayna waa u dembi dhaafaya waa iska acraab bay ahaayeene ilahay dembigooda waa dhaafayaa walow annahum sabaruu sibaweyhi iyo basriyiintu waxay idhaahdeen waa mubtade annahum taasi sidaasay markaa mubtade ku tahay sabaruuna lowdaa lagu saleeyey sidaa daraaddeed yani khabarba uma baahna khabarba uma baahna walow annahum sabaruu haddii ay sabri lahaayeen xataa takhruja ilayhim ilaa aad uga soo baxayso kuufiyiinta iyo baqhdaadiyiintiina waxay leeyihiin waxaa la soo qadarayaa ficil oo walow habata hadday sugnaan lahayd marka annahum tifaacil bay noqonaysaayoo meelihii annada la nasbin jiray waxaa ka mid ahay hadday faacil dhacdo walow habata annahum kuufiyiinta iyo zajaaj iyo mubarid iyo baqdaadiyiintii saas bay iyagu icraabeen iyagaana ansabsan baa culimmadu leedahayoo lowda inay ficil gashaa dee u ansaba marka hore oo u badantah walow annahum ay walow sabata hadday sugnaan lahayd annahum iyagu sabaruu inay sabraan oo iska iska sabraan oo iska iska iska joogaan xataa takhruja ilaa aad u soo baxayso ilayhim iyaga usoo baxayso ma aha muraad kale hataa ad usoo baxdo waa ilayhim ilaa aad iyaga uga soo faaruqayso ilaa in wafdi u joogo waa ogyahaye oo iyaga aad ku soo talagelayso inay iska sabraan oo iska joogaan eedhe ayaa la kaana u ahaan lahaa khayran lahum mid u khayra kaasaa u khayr u ahaan lahaa oo u fiican wallaahu ilaahayna kafuurun kii maaragtay dembi dhaafaya wey raxiimun marka waxaa le ilahay hadduu ku gebagabeeyey kafuuru raxiim alle ayadduu ku gebagabeeyey masalada ay sheekh waxaa le rasuulka alayhi salatu salaam ku dhibeen ee ku qayliyeen isagoo guryihii ku qayluushanaya ilaahay waa u dhaafay bay ka dhigan tahay ilaahay waa u dhaafay bay ka dhigan tahay marka meeshan waxaa laga qaadanayaa aayaadkaas adabta nebiga calayhi salaatu wasalaam lagula dhaqmayo oo inaan macnaa laga hormaraynin oo waxa weeyaan xataa culimmadu waxay idhaahdeen marka qabrigiisa la tago waa inaan codka kor loogu qaadin waxaan qaylinaya oo weeye aa maqasheen ee aragteen marka maaragtay maaragtay la salaamayo qabriga nebiga calayhi salaatu wasalaam oo siyaarada nebiga marka masaajidkiisa lagu tukado ee lagu sunaysto masaajidka la siyaarto waxaa iska sunnaha haddana nebiga in lain la salaamo iyo abubakar iyo cumar way mutaysteen in albaabkooda la isku garbiyo way mutaysteen in albaabkooda maarata la isku celiyo oo la isdixaam ka dhaco way mutaysteen waxay ku mutaysteen waragii diintiisoo halgamay sala allahu alayhi wasalam nebigii baa meesha jiifa abubakar baa jiifa cumar baa jiifa marka meelaan laysku garbin oo laysku cidhin taas lala yaay maayo muslimiinta laakiin waxaa kale oo ay ka dhacda meesha munkar kale qaylo ya rasuul allahi salaatu wasalaamu alayka ywaxa meesha iyo oohin iyo qaylo laysdaba wado ayaa aada iyo aada u dhiba saa daraaddeed way culimmadu yidhahdeen qabriga nebiga alayh sala slam markii la joogo ee saasoo kale la salaamayo inaan la qaylin oo codka kor loogu qaadin weeyaan xataa xadiidkiisa marka la akhriyayo inaan cod kor loogu qaadin xadiidka nebiga lagu qaylin ayaa ayaa laga qaadaya abu xayaan baa saa odhanaya tafsiirkiisa ku odhanaya oo mashaayikhda xataa ajillada ah laftooda ixtiraamkaas dee ilaa waa waxa weeyaan warasatul ambiyaa oo nebiga alay slat slam bay wax ka gudbinayaane ayagoo ixtiraamkaasi mudan yihiin marka aayadaadkaasi waad aragtaayo ixtiraamka iyo dhaqanka iyo ayay ka hadlaysaayo bayna alifraadi watafriid in sidaa nebiga alayh salat slam loo ixtiraamo ayay ka hadlaysaa intaan iskaga dayna in sha allahu tacaala wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed